subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa aroornimo talaado ah oo bisha sebtembar ay tahay lix sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com waxaana idaacadda saaka idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah qaybtii labaad waraysi ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaarke aynu la yeelanay oo ku sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada ee dalka soomaaliya ee doorashada dhowaantan dalka soomaaliya la rajaynayo inay ka qabsanto
runtii dee waxa hadda hantida taalla waa wax muuqda iyo waa wax runtii qof kasta daawan kara adduunkai dhan baa nala shaqaynaya ujeeda annagu hadda waxaan ku jirnaa program la dhaho s n t dalka soomaaliyeed staff monitory program la dhaho oo imf ee runtii controleysa habka annaga aan waxu bixinno
dadkii ugu badnaa oo soo galowta qaxootiya oo soo gaaray xeebaha talyaaniga waraysi ayaad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale maqli doontaan dowladda nigeria oo ku dhawaaqday inay wadahadal la galayso maleeshiyaadka qaska ka wada gobolka saliidda qaniga ku ah ee delta niger delta ee waddankaasi qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweyne barack obama ayaa raadinaya inuu dib u xaqiijiyo dalalka koonfur bari ee eshiya in maraykanku ay ka go'an tahay dib u dheelitirnaankooda gobolka inta lagu guda jiro socdaalkiisi taariikhiga ah ee fientien low toddobaadkan halkaas uu booqanayo socdaalka obama ee isniinta ayaa ka dhigaysa inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey maraykanka oo xafiiska jooga oo booqda waddankaasi waxa uu ka qaybgeli doonaa shirka ururada dalalka koonfur bari ee eshiya iyo midka dalalka bariga eshiya halkaas oo uu ka raadin doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka maraykanka iyo dalalkaasi gobolka ku yaala saraakiil u hadlay aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in obama uu raadin doono in la xoojiyo xiriirka maraykanka iyo dalalkaasi low
qaraxyo mataano ah oo ay sheegatay inay ka dambeeyeen kooxda isis ayaa dilay ugu yaraan afartan iyo siddeed qof waxaana ku dhaawacmay tobaneeyo kale waddanka suuriya shalay oo isniin ahayd maalin kadib markii mintidiintu ay gacantooda ka baxday dhulka xuduudda suuriya iyo turkiga u dhexeeya qaraxyadan ayaa waxaa lala eegtay magaalada dowladdu ay maamusho ee xomaas ta kale eeyana la yidhaahdo tartus iyo weliba magaalada kurdisku ay ku badan yihiin ee hasakeekh iyo bannaanka dimishiq xaqiiqdii qaraxyadan waxay ahaayeen kuwo isdabajoog u dhacaya waxayna dhammaantood lala egtay goobaha dowladdu ay maamusho sidaasi waxaa yidri saciid rooxi cabdiraxmaan oo ah madaxa kooxda suuriya dusha kala socota arrimaheeda xuquuqul insaanka ee dalka britain fadhigeedu uu yahay waxyeelada ugu badan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada tartus halkaasi oo warbaahintu ay sheegayso in ugu yaraan soddon iyo shan qof ay ku dhinteen ku dhowaad afartan iyo saddex kalena ay ku dhaawacmeen markii qaraxyadu ay ka dhaceen
qarax saddexaad ayaa ka dhacay caasimadda afghanistan ee kabuul gelinkii dambe ee isniinta saacado uun kadib markii qof gaarigiisa ka soo buuxiyey waxyaabo qarxa uu isku qarxiyey magaalada halkaa oo ay ku dhinteen soddon ruux ayna ku dhaawacmeen sagaashan kale qaraxa weyn kadib waxaa dhacay rasaas xooggan dhisme ay booqdaan inta badan dadka ajaaniibta ahi ayaa la sheegay inuu ahaa bartilmaameedkooda ciidamada qaaska ee afghanistan ayaa goobta gaaray islamarkiiba kuwaas oo rasaas dhex martay laba maleeshi oo doonayey in ay gudaha u galaan goobtii ay weerareen ee xarunta dadkaasi ajaanibku ay booqdaan ma jirin cid si deg dega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da intiinay dhegaysatay idaacaddeenii xalay waxa aanu ku sii deynay qeybo ka mida waraysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra-iisul wasaaraha ayaa waraysigaasi waxa uu kaga hadlay musharaxnimo uu kaga dhawaaqay shalay magaalada muqdisho haddaba kusoo dhowaada qeybtii labaad ee waraysigaasi oo taabanaya dhinacyo badan waxaa waraysigani la yeeshay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo jooga washington waxa uuna u dhacay sida qeybtii labaad
waxaa tahay ra-iisul wasaarihii dalka waxaa jirta cabsi ah in madaxtinimada madaxda dowladda ee sharaxan ee aad adiga ku jirto inaad ku tagrifashaan hantida qaran ama fursadaha qaran ee aad galaangalka u leedihiin si ka duwan murashaxiinta kale cabsidaa ma qabta adiga anigu cabsidaas ma qabo runtii dee waxa hadda hantida taalla waa wax muuqda waa wax runtii qof kasta taaban kara adduunkeeda baa nala shaqeynaya ujeeda annagu hadda waxaan ku jirnaa program la dhaho s n v qaybta maaliyaed staff monitory program la dhaho oo i m f ka ee runtii controleysa habka annaga aan wax u bixin noqdin horta dalalka galay waa maanta waa guul inaan annaga maanta ku guuleysano inaan imaano xukuumadeedana ku guuleysatay inaan imaano meel s n p programkaas dadku waxay la tahay hadda waqdi aan dhegeysanayna si fiican u aqoon laakiin waa program ay imf kontoosho hal sano ayaa naga ka rabaa inaan ku jirno haddaan hal sano ka tallaabsano programkaas oo aan rajeynaya inaan ka tallaabsan doono waxaa dalka loo fali doonaa doomihii imf world bank ee dalalka siin jireen dalka kan waxaa kusoo noqonayaa dalal caadi ah ee runtii u maaragtay u madax banaan inuu deeman qaato infrastructureska dekadaha erborada waxyaabaha jirarka waxyaabaha aasaaska u ah dhaqaalaha inay ku kacaan markaas deemaheeda qaata halkaasna aan ku jirnay annaga hadda in nala ku ammaano maahane nala kuma aan maaragtay sheegin wax khalad ah marka dee waxa aan sameynayno waa wax international hadda runtii monitorinka ku haayaan waan rajeynaynaa haddii ilahay dalka kale inaan gaarsino meel s n p gaas aan ka tallaabsano deemahaas ee dalka soomaaliyeed arrinta dhadhaab oo kale soomaali fara badan baa dhadhaab laga soo celinaya oo qaxootiya oo waddanka lagu soo celinaya waddankiina awood uma laha inuu dadkaa lasoo celinayo xerya u sameeyo oo meel ay ku noolaadaan ama meel ay kumeelgaar ku meel gaar ah oo kaga sii gudbaan noloshoodii kale bulshada si ay ula qabsan lahaayeen ma hayaan marka maxay kula taha adigu dadkaa lasoo celinayo dadka lasoo celinayo waa wax heshiiskaas annaga iyo kenya iyo u n ka aan wadagalnay ahayd heshiiskan waxaa ku salaysnaa in si madax banaan qofka isaga markuu isaga inuu iska soo goodo inuu noqdo oo conditionski ku noqon lahaa dalka ugu noqon lahaana loogu dadaalo sidai ugu horeyn lahaayeen hadda ilaa toddobaatan iyo laba kun oo qofood baa isqoftay inay dib usoo noqoto caa'ilo marka iyaga qaar waa soo noqdeen oo hadda dhinaca jubooyinka soo galeen marka maalin dhoweyd waa xakinay waxaan uxakinay dhinacaas oo xiisad adigu hadda dadaal laga waday in degmooyinkii gacanta lagu soo celiyo inaan dadka hadda dhegeysan xoogaa dhexda ka gelin waxyaabahaas iyo iyadoo aan weli facilitieska qaarkood oo dadka runtii ugu soo noqon lahaayeen aysan oolin markaas ay noqoto dadkii inay magaalooyin waaweyn un laga soo buuxiyey taasoo hadhowdii yani mustaqbal ahaan keeni karta ciriir badan iyo serviceki inay qaadayeyso marka hadda xoogaa xakad baa la geliyey laakiin maalin dhoweyd xataa waan ka wada hadalnay waa socotaa dad khubadaan u saarnay dadkaas ayaan talada ka sugeynaa go-aankaa ku qaadanayna hadii wa waa gartay haddaan su-aal kale ku weydiiyo somalilan iyo shirkadda d b well ee dubay laga leeyahay waxay magaalada dubai ku saxiixdeen heshiis dekadda berbere lagu horumarinayo dabcan somalilan waxay aaminsan tahay inay tahay jamhuuriyad gaar u go-day oo soomaaliya ka go-an idinkuna waxaad aaminsantihiin inay soomaaliya ka mid tahay heshiiskaas sidee u aragtaa marka runtii dee heshiis maanta keenaya in ay ila dhaqaale iyo horumar keento waxay kul u tahay soomaaliya o dhan aniga isaan qabo waxa maanta dekada berbera dhaqaalaheeda iyo wanaaga ka yimaada meel kastoo dalka ka tirsan ayay taabanaysaa waana runtii riiskaas anagu wax waan ka keenna male waana runtii waxay waana waana nalaqorsade waana runtii ku duceyna oo waxaan dhahna waa wax usoo qordhay soomaalida o dhan weya marka arrintaas ana waxaa aragna inay runtii wanaag tahay aysan wax dhiba keenaynin dadkuna dalka kale dhibaatooyinka ku dhacay waxa weye labaatanka iyo shanta sano ugu dhaweysay dhaqaalihii yani kaabayaashii dhaqaale ee runtii waddankaasi dhaqaale ahaan sameyn lahaa dhan inay hoos u dhaceen maantana aan u baahannahay wax alla wixii dhaqaale kusoo korin kara oo dadkaan dhalinyaro ah rajo abuuri karta inaan ku dhawaaqano wa waa gartay ammaanka haddaan su-aalkaa weydiiyo soomaaliya doorasha u diyaargaroobeysaan waddankii al-shabaab inkastoo aad ka awoodroonaateen oo meelo badan aad ka saarteen haddana weli waxay fursado u haystaan ama ay helaan jaanisyo u helaan ay maaragtay idin weeraraan oo qaraxyo ay geystaan oo xafiiska iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada agaaraheeda meelo aan ka fogeyn ay qaraxi ka geystaan ammaanka ma ku kalsoon tihiin inaad doorashooyinka qaban kartaan iyadoo aanay dhibaato dhicin runtii kalsooni weyn ayaan ku qabnaa in ammaanka la sugi karo doorashooyinkan ay dhici doonaan insha allah ammaanku hadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli ammaanka habka xeer dowlad goboleed iyo ka federaalka inta waa hadda u socda runtiina ay ku gaareen kurshihii iyo runtii wanaagii iyo iyo afgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ku dhacaan iyadana waa ku daba jirnaa saa ogsoon tahay dad dhowran qabanay oo runtii qayb ka ahaa dadka waxaan sameeya oo tababarka u siiya dadkan xabjikiska ah dadkaas waa soo qabanay gacantaa ku jirnaa kuwii kaleeto hadda waxaan ka dambeeyey waa ku daba jirnaa ma rabo inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo laakiin waa rajeynayaa haddii laa yidhahdo in waqti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno aan magaalada tanna qaraxyada xamar runtii aada ugu gatay mar waayo dhaweeto maadaama looga adkaaday meelihii kale ee degaanada iyo degmooyinkii laga barakiciyey ay haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood ayna ka abaawuraan qaraxyada noocaas oo ku daba jirnaa waa naqaanaa dadka waxaa ka dambeeya waxaa rajeynaya dila dhawaan inaan gacanta ku
kaasi waxa uu ahaa cumar cabdirashiid cali sharma arke ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax qaybtii labaad waraysi aanu shalay la yeelanay wariyaha iyaga maxamed colaad uu ka qaaday ayaanu intaasi kusoo gabagabeynaynaa
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a markana xeebaha waddanka talyaaniga waxaa gaaray dhowaan tahriibiyaal ka badan toban kun oo qof oo laga soo badbaadiyay qaarkood doomihii sideey xeebaha ku dhow waddanka talyaaniga markii ay ilaalada badda waddankaasi ogaadeen inay soo galeen biyahooda dadkan waxaay u badan yihiin dad ka soo tahriibay waddamada afrika qaarkood oo soomaaliya ay ka mid tahay haddaba dhaqdhaqaaqyada dadkaasi iyo saameynta ay ku yeesheen xaddigaasi badan ee muhaajiriinta dadkaasi dalka talyaaniga gale ayaa zaare cabdi axmed waxa ay ka horeysatay suxufiga cali muuse cabdi oo degan magaalada florence waddanka talyaaniga
ilaa hadda waxaa la sheegayaa baryahan dambe labiyo toban kun ayay tiradu gaaraysaa oo maaragtay gobollo kala duwan oo dalka talyaaniga kasoo degay marka tirada qaxootigu maaragtay way soo taraysaa waxaana cabsi laga qabaa inay intaa kasii bataan maadaama tiro maaragtay laba boqol oo kun oo qaxooti ka badan ay joogaan dalka libiya oo waxay sugayaan ay yihiin waxay sugayaan inuu yahay safar ay usoo baxaan markaa safarkaasina uu ugu soo horeyn doono talyaanigu yahay goobaha ugu badan in maaragtay ugu soo horeyn doono marka waa talagal waxaa jira inay qaxootigu tiro intaa ka fara badan weliba noqon doonaan oo ayaa la qabaa baryahan dambe cali muusow adiga florence aad joogtaa bal waxaad iga warantaa gobolada ay sida aadka ah dadkaasi soo galootiga ah ay soo gaarayaan bal iyo xaddiga dadka tirada badan ee kusoo duldegayo wallaahi dadku waxay iminka u badan yihiin gobolada xeebta ee dalka talyaaniga oo marka ay soo degaan sharciyo kumeel gaara laga siiyo marka laba qaab baa loo dhaqmaa dadka maaragtay marka hore in lainta fara laga qaado la geeyo muxuu ahaa meel kaama oo halkaa wax lagu yarsiisiiyo iyo maaragtay in inta la yidhaha marka meel baa laydin geynayaye faraha dhan baa laydinka qaadaya o ay soo baxsadaan qaarkood oo ay maaragtay meelaha u kala carcaraan waa garta laba iyo tobankan kun hadda marka maxeryaa loo ooday oo waxaa lasii siiyay aan raahde guryo deegaan oo ay sii degaan mise way gudbeen marka intaad maqlaysaan maya wallahi gudubku horta wuu ku yaryahay qaar marka laga eego maogtahay horta gudubka waxaa macaashaqa maaragtay dalalka deeqda laga bixiyo waxaa aada ugu mashquula soomaalida oo maaragtay waxaaba dhici karta marka qaarkood qof inaad la sheekaysato markuu xeebta kasoo degay inuu ku yidhaaho yurub baan u socday taa xaaladu waxa iga soo dhacay dalka talyaaniga igaga soo hagaagtay laakiin safarkaygu yurub buu ahaa oo markaad weydiiso meena talyaanigu yurub ahayn bay kul aniga yurub maaha anu yurub andoniya ama waa sweden ama waa norway ama waa meelaha kale ee jermanka uu kamid yahay marka halkan waxay ku yihiin marka horeyse safar bay ku yihiin markay safarka ahaadaan waxay tagaan dalalkaasi tagaan iyagoo weliba fare laga soo qaado talyaanigu fare kusoo xaqiijiyey inay fara u ka qaado dalalka markaa qaxootiga ay ku tagaanna fare laga soo helo marka waxaa dhici karta mararka qaarkood inay dalalkaa ku maqnaadaan lix bilood sideed bilood mararka qaarkoodna intay qof ay muxaarta dulsaar ku noqdaan oo dawladdaasi farahooda dib usoo baaraysa waxaasoo qaxootiga ay ka daba tegaysa markay helaan inuu dalka talyaaniga ka yimid ayaa markaa kadib maaragtay warqad rejected ah oo ma diidmaa lasoo siinaya markaasa dabeeta uu kusoo noqonaya dalka talyaaniga markaas waxaad arkaysaa mararka qaarkood kuwa maqnaa muddo lix bilooda kuwa sideed bilooda kuwa kaam sanad ku jiro soo noqdo oo marka dambe meeshii ay kasoo galeen waraaqii ugu horeeya dib uga soo maaragtay raadsada oo maaragtay sharci raadis u yimaada dalka talyaaniga bal nin qaxootinimo la siiyo dib usoo maciinbida waa gartay bal caliya waxaad iga warantaa marka kaba soo qaadba haatan tiro aada u fara badanoo dada ayaa toddobaadyadii bilihii u dambeeyay talyaaniga kusoo qulqulaya awal qaxooti fara badan ayaa joogay wadanka saameyn intee la eg ayaa soo galootiga faraha badan uu ku yeeshay wallaahi waxaad arkaysaa markaad imakajid walba marto maaragtay dalka talyaaniga ama markaad bas saaran tahay ama markaad tareen saaran tahay tirada dadka madowgii maaragtay sanado badan toban sano labaatan sano kahor markaa ama shan iyo toban sano kahor markaa wadankan iman jiray wax isu dhowba maaha maaragtay waxay ahaan jirtay tiradu wax aada u yar bay ahaan jirtay haddana iminka waxaad arkaysaa marka qaarkood inuu baskuba ama nus ahaado ama maaragtay uu maaragtay dad madowba ay bataan ee aada ugu bataan marka aada bay ugu badan yihiin gaar ahaan dalkan talyaaniga senegalis oo waxaa jooga qayb caadi oo maaragtay tiro badan baa jooga waana dad runtii karti badan oo shaqaysanaya oo ka duwan dadkan kale oo maaragtay marka roobdaayana waxay iibinayaan dallada iibinayaan marka kalena bacdeer bay dibadda dhiganayaan marka kale beeraha kasoo shaqaynayaan marka waxay muujinayaan inay dadkaasi ka go-an tahay inay nolol u yimaadeen dalka maaha maaragtay dad ay ka go-an tahay inay maaragtay kaalmo bini-aadamnimo iyo ama deeq raadsadaan maaragtay waa gartay sidaas darteed aada bay u joogaan runtii oo tirada dadka kusoo kordhay dalka talyaaniga marka dadku way kala qaybsan yihiin qaarna waa diidan yihiin qaarna maaragtay fargelin kuma sameeyaan oo waxaa jirta meelaha qaarkood inay dadka qaarkood neighborhoodka qaarkood marka lasoo dejiyo inay aada uga qariyaan oo dagaalamaan oo dhagaxtuurka bilaabaan dadka wadanka ku nool hadda bal waxaad iga warantaa tiradan aadka u badan ee dadka ah ee talyaaniga wakhtigan soo galay awal kuwii hore waxaa jiri jirta dad badan markay soo galaan khasaaro badanaa la sheegi jiray oo badda dad kusoo dhintay kuwa laga soo tegay marka hadda ma jirtaa cid lasoo warinaya in waxyeelo ay soo gaartay intii dadkan ay soo socdeen ma wallahi iminka sidii hore maaragtay waa ka yar tahay marka dhinac laga eego marka horeysa ama dee doon waxay soo raacaan dhulka maalinta waxaan telefishinka arkayeenin maaragtay doonihii ugu dambeeyey kuwii kamida kuwii naaquudihii waday oo la xidhay oo lasii wadaan arkayay moogtahay marka waxaad moodaa inay doonyuhu doonyihii hore ka muxuu ahaa ka ka yaroon yihiin baad moodaa dadkuna maaragtay waa aragti fara badan bay ka qaateen sidii hore oo markaa markabka intii layska soo buuxin jiray in ka badan layskuba soo buuxiyo maaragtay qufali oran jiray meel aan qabsado maaragtay waxaad moodaa markay soo baxayaan inay nafta qaarkood waxoogaa fahmeen baad umalaynaysaa ood leedahay maaragtay cabsi iyo waxa gashay taxadar bal naftooda ay u galaan safaraha u dambeeya balaan lafooda u dhimanin maaragtay
saaxiifiga cali muuse cabdi oo degan magaalada florence oo waddanka talyaaniga wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayga zaare cabdi axmed
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da haatana nigeria dowladda nigeria ayaa wadahadallo la gelaysa maleeshiyada fudada ka wada gobolka saliidda qaniga ku ah ee dalkaasi ee niger dalta koox badan ayaa dowladda u gudbinaya dalabyo kala gedisan chris stein oo legos ka soo warramayana waxa uu sheegay in dadka wax ka faallooda ay sheegayaan in wadahadalladaasi keliya uun ay sii dhiirigelin karaan inay abuuraan maleeshiyaad horleh waa kan jamaal axmed cusmaan oo warbixintaasi inoo soo koobaya haddii dowladdu ay doonayso inay la fadhiisato maleeshiyaadkaasi qaraxiyey dhoomaha shidaalka qaada ee gobolka niger delta waa inay sidoo kale helaan kuraas badan kooxda niger delta avengers ayaa ahayd kooxdii ugu horreysay ee sheegatay inay iyadu mas-uul ka ahayd oo ereradii lagu qaaday xarumaha soo saarka shidaalka horraantii sannadkan balse keligood ma ahan waxaa sidoo kale jira weeraro kale oo kooxo kala gedisan ay sheegteen kooxaha sida ciidamada dib u xuraynta ee niger delta dhaqdhaqaaqa xuraynta yutrigon dibqalooca cas iyo wiilasha dib isu qaabeeyey egbuza ayaa waayadan waday weeraro kala gedisan kuwaasoo iyaguna sheeganayay inay gobolku joogaan guddoomiyaha urur horumarineed oo fadhigiisu yahay magaalada waari ee gobolka delta edwardo ekboko ayaa sheegay in keliya wadaxaajuudyadaasi ay dowladdu la gelayso maleeshiyaadku ay sii dhiirigelin karto kuwo kale oo hor leh oo cusub waa dembiilayaal dhaqdhaqaaqooda waa dembiilayaal waxay u egtaa inay dowladdu ay ayidayso burcad hudaysan kuwaas oo markaas wada hadal ku geli kara inaysan dadka dhicin mar dambe macquul ma ahan dhaqaalaha nigeeriya ayaa liitay waxaana loo arkay in gobolkaasi qaniga saliidda ku ah inuu wax badan ka bedeli karayo barwaaqo baahsan oo ay nigeria gasho mustaqbalka shirkad ka diiwaan gashan gobolkaasi oo soo saarta shidaalka ayaa dhowaantan sheegtay in weeraradan oo sii socda ay mustaqbalka halis gelin karto wax soo saarka gobolka arrintaasi ayaa laga dareemay suuqa soo saarka shidaalka ceeriinka ahee gobolka niger delta soo saarka saliidda ceeriinka ahee ayaa durbaba hoos u dhacay hal dhibic shan milyan oo barmiil maalinkii miisaaniyadda sanadkanna waxay ahayd in maalinkii uu soo saaro laba dhibic laba milyan oo barmiil qareen hore oo ka howlgeli jiray gobolkaasi niger delta edwardo ovarameh ayaa aaminsan in wadahadalladan ay dowladdu ka caawini karto in ay fahanto waxay kooxahani rabaan haddii loo qildayi karo iyo in kale waxay imaan doontaa marka ay wada hadlayaan si kastaba haatee afhayeenka madaxweyne maxmudu buhaari oo ay v o a isku dayday inay arrinkan wax ka weydiiso ayaan ilaayo hadda suuragelin
waa mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan ayaa noo soo jeedinaya warbixinta wariyaha v o eda chrisstin uu kasoo diray magaalada legos halkaad kala socoteenna waa v o a washington dhegeystayaal intaynu qodobada wararka iyo kaalintii heesaha idiin gelin bal haatanna kusoo dhowaada ciyaarihii kuwooda ugu xiisaha badnaa jamaal axmed cusmaan ayaa isugu kaay soo duway
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee qaaradaha kala gedisan qaarkood iyadoo maantana kulamo kale ay dhici doonaan haddii yurub aynu ku horrayno dalalka georgiya austria ayaa wada ciyaaray laba gooli gool waddanka austria ayaa ku awoodroonaaday serbiya iyo airlandna laba gool laba gool ay isla dhaafi waayeen wols waxa ay afar gooli waxba ku xaqday xulka dalka moldova waxaana afartaasi gool laba ka mid a dhiliya ciiryahan garet beel oo real madrid u ciyaara albeniya iyo macedoniyana gooli gool ay isla dhaafi waayeen itali waxa ay saddex gool iyo gool kaga adkaatay israel sbain ayaa siddeed gool iyo waxba ku xasuuqday ciyaartoyda xulka lichtensten iyagoo siddeeddaasi gool ayna laba gool dhaliyeen ciyaaryahanada diego costa alvaro morata iyo david silva labada gool kale waxaa dhaliyey vitolo iyo sergio roberto kroatia turkiga ayaa gooli gool ku kala baxay finland iyo kosovo ayaa sidoo kale gooli gool ku dhammaystay ukrain iyo iceland ayaa gooli gool sidoo kale ciyaartooda ku dhammaatay maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale oo ka tirsan isreebka koobka adduunka ee dhinaca yurub belarus iyo france ayaa dheeli doona bulgeriya iyo luxemburg ayaa ballansan ciyaarta xiisaha badanse waxay tahay sweden iyo netherlands andora iyo latviya ayaa dheeli doona jasiiradda faroa iyo hungari ayaa ballansan switzerland iyo portugal ayaa sidoo kale dheeli doona bosnia herzegovina iyo esteniya waa ay wada ciyaari doonaan belgiumkana waxa ay la ballansan tahay khubrus halka gibraltar ay la dheeli doonto xulka waddanka griega dhinaca iyo latin america urugway ayaa la ciyaari doonta xulka waddanka baragway venezuela iyo argentina ayaa ah ciyaar la wada sugayo bolivia chile waxa ay dheeli doonaan kulan ka tirsan isreebka koobka adduunka brazil iyo colombiya ayaa ciyaar kaloo xiise badan ah beru waxay la ciyaari doonta xulka dalka ecuador canada iyo el salvador ayaa sidoo kale dheeli doona mexico iyo hondurasna waa ay wada ballansan yihiin sidoo kale costarica waxay la dheeli doontaa panama jamaica iyo haiti ayaa wada ballansan maraykanka waxa uu la ciyaari doonaa xulka tirnanda an tobeko dhinaca iyo asiana china iyo iiraan ayaa ballansan syriya south korea ayaa dheeli doona usbakistan waxay la dheeli doontaa xulka dalka qatar ciraaq iyo sacuudi carabiya ayaa wada ballansan tailand iyo jabaan ayaa sidoo kale ciyaari doonaa imaaraadka iyo austraaliya ayaa dheeli doonaa kulamadaasi waxay yihiin kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka maanta ayayna dhici doonaan dhegaystayaal xubintii ciyaarahan halkaasi inoo joogto waa tahay dhegaystayaal ciyaarahaasina waxaad ka dhagaysanaysaan v o a bal markan zaaro dhinacayga fadhida aan weydiisto inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu door karoonaa mar kale mahadsaned jamaal qaraxyo mataano ah oo ay sheegteen inay ka dambeeyeen kooxda isis ayaa dilay ugu yaraan afartan iyo siddeed qof waxaana ku dhaawacmay tobannaan kale waddanka suuriya shalay oo isniin ahayd maalin kadib markii mintidiintu ay gacantooda ka baxday dhulka xuduudda suuriya iyo turkiga u dhexeeya qaraxyadaasi waxaa lala eegtay magaalooyinka dowladdu ay maamusha ee xoma iyo magaalada kale ee tartuus iyo sidoo kale magaalada kurdisku ay ku badan yihiin ee xasaaq qarax saddexaad ayaa waxa uu ka dhacay caasimadda afghanistaan ee dalka kaabuul gelinkii dambe ee isniinta saacado un kadib markii qof gaarigiisa kasoo buuxiyey walxaha qarxa wuu isku qarxiyey magaalada halkaas oo ay ku dhinteen soddon qof ayna ku dhaawacmeen sagaashan kale qaraxa weyn kadib waxaa dhacay rasaas xoogan dhismo ay booqdeen inta badan dadka ajaanibta ah ayaana la sheegay inuu ahaa baratilmaameedka qaraxyadaasi loola dan lahaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa raadinaya in uu dib ula xaajoodo dalalka koonfur bari asia in maraykanku ay ka go-an tahay in uu dheelitirnaado gobolkaasi inta lagu guda jiro socdaalkiisa taariikhiga ah ee fiyantayan lows uu ku marayo toddobaadkan socdaalka barack obama ee isniintii ayaa waxa uu ka dhigayaa inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey maraykan ee xafiiska jooga oo booqda dalkaasi waxa uuna ka qaybgeli doonaa shirka ururada dalalka koonfur bari asia iyo midka dalalka bariga asia halkaasi oo uu raadinayo sidii loo xoojin lahaa xiriirka madaxweynaha dalka maraykanka iyo wadamadaasi aad iyo aad baad umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo dulmaraysay qodobadii wararka ayaad dhegaysanayseen markana heestan dhigiina idinku soo maqan ayaad dhegaysan doontaan idinsoo gudbinayna waa tahay jamaalow waa khadra daahir cige iyo dhawarow iyo heeskii ciyowgii yaa waa ka baryey qofkii cunay baa ka liid wuxuu kacawduu dareemay cawaysinkahaaga ka duulay hadaawii ogaaday iyowdii habeen dhawaaqay wuxuu kacawduu dareemay cawaysinkahaaga ka duulay hadaawii ogaaday أبلنا من الألفة سهرا أبلنا من الألفة سهرا
khadradda harciga iyo dhawarow heeskaasi ciyowgii habeen dhawaaqay dhegihiinna ayaan uga sii tegayna waa jamaal axmed cusmaan iyo anigu asaare cabdi axmed oo idin leh isma dhaafno
darar ayaana guryagu darar ayaana alaana kuwaana alaana kuwaana تعال على ناس تعال على ناس تعال على ناس